nambar badan baa sidaas lagu soo lagu soo xulay oo waa la ogyahay soomaalida waxba uma qarsoona laakiin dadka dambeeya waa la yaqoon waa dadka talada wadanka ay gacanta ku haya waa dadka dhistay guddi shaqaalahoodii xafiisyada ka dhigtay guddiga doorashooyin ka sameeyey waa dadka shaqaalahoodii ka dhigtay guddiga khilaafaad ka dhigtay waa dadka shaqaalahoodii ka dhigtay guddiyada gobollada ka dhigtay waa dadka ku talagalay in ay maamulaan oo ay ka taliyaan go-aan kasta iyo qofka soo baxahaya iyo qofka la dooranayo iyo jufo kasta qofka laga dooranayo qof ka soo baxaya dad waxaa jiray la hor istaagay inay doorashadii galaan oon anigu ka mid ahay dad waxaa jira ayakoo salaad jirta waqti jimco la jiro doorasho la sameeyey ummadda muslimaan nahay doorasho lama galo ama lama shaqeeyo jimcada jimcadii doorasho la geliyey baa jira dad waxaa jira la bedelay qofkii tartanka ku jiray la bedelay qof kale lasoo fariisiyey inta qofkii tartanka ku jiray la fariisiyey dad waxaa jira kuraas waxaa jira lagu qoray haween lagu qoray oo loo astay haweeninayno haddana rag lagu soo geliye ayaa jira raggii baa maaragtay haween noqday ma garan karayno idkeed ma dhicin madaxweynaha xokeeyihiisii agaasimihiisii gudbilada xafiiskiisa iyo agaasime ku-xigeenkiisii oo labadaba loo dhacay gabdho loo dhacay labada agaasimeba waxay ku fadhiyaan kuraas loo asteeyey gabdhaho loo asteeyey gabar waxay ahayd waxaa la dhahay gabdhihii hore u fadhiyey kuraasta bal horta intii barcentageka ka haysteen ha loo hayo ayaa la dhahay